markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa profesor maxamed xuseen ciise oo loo yaqaano doctor liibaan kana mid ah ururada bulshada rayidka sidoo kalena ah bara sare oo ka tirsan jaamacadda muqdisho university ee fadhigeedu uu yahay magaalada muqdisho kusoo dhawo marka hore barnaamijka doctor liibaan waa dhowahay walaal ridwan
waxaad la socotaa in ismariwa hadda uu ka taagan yahay arinta doorashada labada kun iyo labaatanka iyo labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaana muuqataa in inta badan arintan ay ka dhex aloosan tahay murashaxiinta qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo dowladda uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo maxaa idiin muuqda idinka haddii aad tihiin bulshada rayidka
run ahaantii annaga bulshada rayidka waxaa u muuqda in doorashada xaggeeda yani inta la brocesskan uu bilowday ama tallaabadan la bilaabay waxa aan sameynay dhaqdhaqaaqyo aada u ballaaran annagoo welwel ka qabna in khilaafaad siyaasiya uu yimaado marka waxaan ka qayb galnay shirarkii dhuusamareeb koow iyo waan tagnay labo iyo intaasba waan la soconay saddexba yacni ujeeddadeenna ugu weyna waxay ahayd sidii lagu heli lahaa habraac doorasho oo loisla ogol yahay runtii shacabka soomaaliyeed guud ahaan waxay aada u fadilayeen isjijiidka kan iyo iyo four pointy five iyo in looga guuri karo doorasho qof iyo cod taas ayaa lagu taamayey dadka dhanna ay rabeen laakiinse waxaa muuqata inaanan juhdigii loo baahnaa ee horena aan la gelin markii dambe ay xukuumadda iyo guddiga madax banaanaa ay codsadeen muddo ee codsadeen aan ku sameyn karnaa oo muddo sanad ka yara ay yidhaahdeenna waxaa diiday maamul goboleedyadii iyo mucaaradadii iyo way diideen taana waxay keentay in madaxweynaha iyo dhinacoodana inay tanaasul ay ka sameeyaan oo markaa heshiiskii ugu dambeeyey ee muqdisho kusoo gabogaboobay yani lagu gaaray oo kusoo dhammaaday maraaxishii uu soo marayba in boqol iyo ko qof iyo habraacyadii lagu heshiiyey kusoo dhammaaday marka annaga waxaa noogu muhiimsanayd inay dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon oo si nabad ah awoodda loogu kala wareego ba asal ay tahay qofkii kusoo baxayaba ha kusoo baxo iyo tiimkii kusoo baxayaba ha kusoo baxo taabaa mataqaanaa aan u dhaqaaqaynay dadkana aan wacyigelinta xooga badan aan ka samaynaynay si aysan ugu dhicin qalalaaso waa gartay ka sokow waxyaabahaas aada ka dhawaajisay ee ku saabsanaa doorashada iyo nooceeda iyo shirarkii dhuusamareeb waxaa jirta iyadana in inta badan hadda aada moodid in walwal ay muujinayaan murashaxiinta qaarkood iyo maamul goboleedyada doorashada laftirkeeda waxaad moodaa in hadda xiliyadeedii iyo jadwalada qaarkood inay dib u dhacayaan walwalka laga qabo in doorasho hufan aanay dalka ka dhacayn idinkuma qabtaan
run ahaantii doorasho dadban markii la yidhi mar walba oo doorasho dadban la galayo warwalkaas wuu soo kordhaayey dadka hadda murashaxiinta iyo mucaaradada sidaan hadda loo qaylinayo unbaa haddana markii horena ay u jirtay nafsa shay marka waxa weeye walwalka wuu iska jiray leanna waxa weeye wax maamulkeeda iyo ay ku kooban tahay maamulada kala duwan heer federaal iyo heer maamul goboleed oo dadka ka shaqaynaya ee aada ay u kooban yihiin iyagu ay soo dooranayaan iyagu ay soo xulayaan iyo qabiiladii ayaa mataqaana kaaba qabiiladii oo soo xulaya marka meeshaas marka aad fiiriso waa wax khaladaad fara badan ayaa dhici kara taana way waxaan mar walbaba aan ugu yeerayna in qof iyo cod xaggeedii la aado lagana baxo arintaa marka waxaa laga shaqayn karaa maadaama duruuftu ay keentay maadaama wax walbaba yani siday doontaba ha u noqotay ay noqotay sidee lagu yarayn karaa arintaas walwalkana lagu yarayn karaa marka aniga waxay la tahay walwalkan wuu jiraayaa wuu jiri doonaa haddiiba doorasho dadbanba la galo wuu jiri doonaa welwelkaas laakiin ugu dambayn waxay ku dhammaan doontaa haddiiba la doortayba doorasho dadban inay ceebaalkaa yeelanayso iyo welwelxumada iyo yeelanayso waa la ogaa marka see lagu yarayn karaa marka waxaa la dejiyey habraacyo ayaa la dejiyey waxaa la yidhi mediaga waa inay qayb ka ahaataa bulshada rayidka waa inay qayb ka ahaataa intaas yani la sameeyey dadka xoogaa raja gelisay si loo ilaaliyo oo korjoogtaynta iyo ilaalinta yani loo helo oo wax lagu kalsoonaan karo xoogaa ilaa iyo xad ma aha marnaba boqol kiiba boqol ma noqonayso doorasho oo dimuqraasi ah oo sanaadiiqdii iyo goboladii iyona ma noqonayso maadaama aysan noqonaynin taa ayaa asal yani ay ka ahayd marka welwelkaas wuu jirayaa mar walbaba haddii qof kastaba uu jiro waaya hadda tarliibaan guddiyada doorashada marka la eego ee dowladdu ay magacowday waxaa si weyn uga horyimid midowda murashaxiinta oo shirkoodii aad la socotay in siddeed iyo toban qodob ay ka soo saareen waxaanad moodaa in ay dhaliilayaan ama ay u arkaan guddiyadaas doorashadu inay ka imanayaan shaqaale dowladeed ama ciidan dhinacaas marka laga eego dowladduna waxaad moodaa inay ilaa hadda ka gaabsanayso waxyaabaha ay codsanayaan murashaxiinta marka ma muuqataa in halkaas khilaaf xoogan uu ka taagan yahay oo loo baahan yahay in bulshada rayidka ama qeybaha kale ee bulshadu ay qeyb ka qaataan sidii loo xalin lahaa run ahaantii arintaas waa arin hadda way jirta arinta ay soo jeediyeen walwalkaas sidoo kalena sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankiina way jirtay mar walbana maamuladu waxa ay jira afraadda ay ku kalsoon yihiin unbay soo diraan laakiin annaga haddaan bulshada rayidka nahay waan tilmaannay wixii keenaya in laba shay ayaan tilmaannay yacni waxaa weeye kayga ugu horreeya waxaa weeye in la ilaaliyo habraaci habraacii lagu heshiiyey qodobadii wax ka hor imaanaya hadday jiraan ama habka qofka guddiyada loo magacaabaya in aada loo fiiriyo oo loo dul istaago taa waa meel intaaba ma ahee wixii kalsooni kala keenayaba waxaa la rabaa heer maamul goboleed iyo heer federaalba inay ilaaliyaan saa darteed baaqiyo ayaan ku soo saaray waan isku dayday inaan xataa la kulanno dhinacyada murashaxiintii guddiye ay annaga naga mid ah ayaa la kulmay sidoo kale madaxda dalka ee ugu sarreeyana kulamo kala duwan ayaa lala kulmay horta dhammaan horta waxa ay ka wada muuqata in ay leeyihiin waxaan waa in la wada ilaaliyaa maslaxadda guud waa fariinta guud ee anaga aan gaarsiinaynay xasiloonida in la ilaaliyaa wixii cabasho ah waxaa lagu xallin karaa wada hadal taana waxaan filayaa dhinacyada dhan way soo dhoweeyeen laakiin waxaad moodaa in wakhtigii uun hadda aada u sii socdo ay u baahan tahay in la dedejiyo laanna haddaan doorashada hadda wakhtigan la bilaabin buuqa wuu sii badanayaa wuu sii boqodba wuu sii badanayaa laakiin mar walbana waxaa lagu qasban yahay xataa qolada ama mucaaradada wax sheeganaysa waa inay ku sheegataa wixii hadba lagu heshiiyey iyada aan marnaba xeendaabkaas aan laga bixin laakiin wixii laga hagaajin karo ama wixii laga samayn karo waa bulshada caalamkana kolka ay isku dayeen bayaanada ay soo saareenna way ka muuqatay inay leeyihiin in hadda dib heshiiskii dib looma furi karo leanna waxaa weeye waxaa laga soo baxay meelo fara badan ayaa laga soo baxay tanaasulaad badan ayay dhinacyadu laisku soomeeyey sidii loo soo gaari lahaa walow u badnaado dowladda federaalka ay tanaasul weyn oo dhinaca ah qof iyo cod ay ka soo samaysay saddex boqol baa ugu dambeeyey la doorto ay ahayd haddana waxaa lii saddexda boqol ma aha boqol iyo boqol iyo ha laga dhigo inta badan markaa dhinacyada maamul goboleedyada ee mucaaradada sida ay rabeen yaa loo loo sameeyey marka habraacna waa la dejiyey marka habraaca haddii la dejiyey waxay ila tahay waa meesha saldhigga ahaan lahaa laakiin intaana keliya kuma sinna way u baahan tahay kalsooni abuur kalsooni abuurka waxaa laga rabaa dhammaan mas-uuliyiintii heshiiska wada galay xag maamul goboleed iyo xag federaal inay kalsooni abuuraan wixii kalsooni lagu abuuri karo oo aan ka baxaynin xeendaabkaas waaya maadaama aada tiri waa la kulanteen dowladda iyo dhinacyada kale talooyinka aada siiseen ee ku aadan in laysu soo dhowaado wax laysla fahmo ma u muuqdaan inay yihiin kuwa la aqbali doono
wallahin waa waxaan isleeyahay ugu dambeyn weligeedba buuqa yani marba doorashada badan kolka la bilaabayo horteeda buuq wuu jiri jiray yani gooxo fara badan oo isbedelo doon baa nahay oo yani odhanaya way jirayeen qaar ama nairobi jooga qaar sanadkii markii horena way joogeen haddana waa sidii oo kale akhiiran laakiin waa waa la heshiinaya leanna waxaa la ogyahay waxaan waa maamulka yani yaa asaal asaas ka ah goboladii iyo iyo yani federaalka inay mataqaana ay sameeyaan laakiin dadka kan ee tartamayaasha ah ama murashaxiinta ah mar walbaba welwalka way qabaan laakiin iyagu dadka hawsha gacanta kula jira ma aha in fara badan ayay codsadeen oo waxay yidhaahdeen ha lagu daro qayb aan ka noqonno sida wax loo samaynayo laakiin maadaama aysan hay-ad go-an aysan ahayn doorasho caaman aysan ahayn oo doorasho dadban ay tahay oo dad yar ay ka wada hadlayaan xataa baarlamaanka banaanjoog buu ka ahaa labadiisa aqal yuu ka ahaa marka ma dhici karto marka dad kale qof kale oo murashax ah inuu yidhaahdo anigana qayb baan ka ahaanayaa oo waxyaalaha marka taa marka hore brocesska horeba qayb kama ahayn laakiin wixii ka dambeeya sidii loo fulin lahaa fulintii cabasho way ka muujin karaan wixii cabasho ahna laakiin waxaa lagu xallin karaa wadahadal iyo heshiisyadii oo dib loogu noqdo waayahay marka la eego jadwalkii doorashada waxaa muuqata in dib loo dhacay haddii ay noqoto baarlamaanka aqalka sare iyo baarlamaanka federaalk ee soomaaliya doorashadii madaxweynaha waa ay soo dhowdahay wakti ilaa xad hadda laysla ogolaaday oo doorashada ay dib u dhacaysana ma cadda maxaa dhici kara haddii laysla waafaqi waayo xilli cayiman oo doorashooyinkaas baarlamaaniga ah iyo tan madaxweynaha ay ku dhacdo maadaama wakhtigu uu socdo ani waxay la tahay haddii hawshu bilaabato oo broceskii laysla bilaabo oo laysla jaanqaado oo maamul goboleedyadu ay ka bilaabato oo caasimadu ka bilaabato oo mar walbaba la sameeyo oo aqalka sare ayaa ugu horeeya xubnaheedii lasoo doorto oo broceska uu bilowdo waxaa laba arrimoodba yani waxaa buuqan uu yaraanayaa labo waxaan isleeyahay iyadana dib u dhac yar waa dhici kartaa laakiin m ma noqonayo laakiin haddaan hawsha la bilaabin ilaa waktiga la gaaro december aakhirkeeda la gaaro oo mataqaanaa la gaaro waxaa sii badanaya buuqa waxaa sii badanaya tuhunka waxaa sii badanaya qaylada marka taa intaysan dhicin waxaa weeye in dhammaan waxaa hogaanka federaalka ayaa mas-uul ka ah iyo maamul goboleedyada dadka heshiiska galay waa in ay ku dedejiyaan sida ay ku dedejin lahaayeen hawsha iyagoo mar walbaba wixii lagu wada heshiiyey asaas oga dhigaya asaas oga dhigaya dhinacyada kalena dhammaan waxaa laga rabaa inay ku kaalmeeyaan sida bulshada rayidka oday dhaqameedyada culummada kulligood inay qayb ka qaataan si xasilooni leh siday ugu dhici lahayd yani aysan marna buuq aysan u dhici lahayn waaya aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga aada iyo aad baan ku mahadcelinaya
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayo brofeor maxamed xuseen ciise oo loo yaqaana doctor liibaan kana mid ah xubnaha ururada bulshada rayidka ee soomaaliya sidoo kalena ah bara sare oo ka tirsan jaamacadda muqdisho inta mar kale aynu kulmi doonno oo aan ridwaan xaajo idinleh
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijkaasi nala socodsiinay